magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay ansixinta qorshaha istiraatiijiyadda dhab uheshiisiinta ee labada kun iyo shan iyo labaatanka ilaa iyo labada kun iyo sagaal iyo labaatanka qorshahan ayaa ah mid waafaqsan siyaasadda qaran ee dhab uheshiisiinta iyadoona ansixinta ay ka soo qayb galeen madaxda maamulada degmooyinka gobolka banaadir agaasimayaal iyo ururada bulshada heer gobol cabdiqaadir maxamuud oo ah agaasimaha qorshaynta iyo istiraatiijiyadda maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhab uheshiisiintan dalku waxa uu leeyahay qorshe qaran oo ka kooban afar tiir tiir ka mida waxa uu ka hadlaa dowlad dhiska tiirkaas dowlad dhiska cutubyada ugu waaweyn ee uu leeyahay waxaa ka mid a dhab uheshiisiinta hore waxaa la isticmaali jiray ereyga dib uheshiisiinta waa ku faraxsanahay guddoomiye jawahir ayaa hadda waxay xasuusisay in haweenka gobolka banaadir ay lahaayeen aragtida ama soo bandhigidda ereygan dhab uheshiisiinta oo markii hore la isticmaali jiray dib uheshiisiinta marka hadday sidaas tahay waxaan leeyahay hambalyo gaaran u diraa haweenka gobolka banaadir haddii ayagu ay fikirkaa lahaayeen mudane guddoomiye markaa dhab heshiisiintaasi waxay ka mid tahay cutubada ugu waaweyn ee tiirka dowlad dhiska ee qorshaha horumarinta qaranka ujeeddada loo keenana qof kasta waa ka dheragsan tahay waxa uu qof walbo halkan joogo ogyahay dalkan xaaladaha uu soo maray iyo marxaladda uu soo maray gaar ahaan hadda magaalada muqdisho caasimadda ah oo gobolka banaadir ah dhibaatada ka dhex dhacday bulshada halkan wada degan qof walba waa ka warqabaa dhab heshiisiintu waxay ka bilaabataa marka waxaa la yidhahda qofkay ka bilaabataa kadib laba qof qoys ilaa saasay u socotaa bulsho ilaa waxay gaartaa marka qaranka dhanka kale guddoomiyaha ururka haweenka maamulka gobolka banaadir jawaahir baarqad iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka banaadir axmed maxamed diiriye ayaa si wada jir ah u bogaadiyey qorshaha dhab uheshiisiinta magaaladeennan ishaysadkaa badan hadday dhul noqoto hantida gaarka loo leeyahay hadday noqoto mid shaksi dadku qaar waxaa jira si isaga caraysan oo laga yaabo qofka kale walaalkiisa wuxuu ka tabanayo inaanan ogeyn marka haddii bahashaan maaragtay degmooyinka la geeyo oo bulshada loo bandhigo oo dadka la isku soo jiido oo dariskii ay ka shaqaynayaan waxaan aaminsanahay inay tahay mawduuc aada muhiim uga ah bulshada sharaf ayay ii tahay inaan maanta intaanoo mas-uuliyiina oo meeshaa fadhida in ay maaragtay barnaamijkan dhab heshiisiinta ay goobjoog ka yihiin hadhayaalsinina waa maqlaydeen ninka la yidhaahdo cabdullaahi aadan wuxuu yidhi amniga in amni la helo waxaa ka horeeya in amnigaas ama cunno muu yidhi cunno iyo maaragtay iyo iyo iyo amni waxaa muhiimsan amnigaa muhiimsan waa sax haddii marka amni uusaba jirinba horta seeba cunno qof cabsanaya oo u jeeda qofkii ama dili lahaa ama dhibaatay lahaa fursadu cunno ku cuno ama uu ku fariisto maba helaayaba horta marka lambar one waxaa ah amniga amniga laftirkiisana amni wuxuu ku jiri karaa inay dadkaanu heshiis yihiin